markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka caweyska washington waxaa inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwac
kulan wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waxbaa iska bedelaya way fikiraysaa dhibaato reerkiibaa ku ogaanaya maad hawshan ka baxdid maad ka daysid markii dambe dee iyo inantii oo dhaawac weynay nolosheedii gaadhay ayaa ka guuraysa magaaladii oo magaalo kale waa qiso jacayl oo dhex martay wiil iyo gabadh iyo weliba suugaan lagu cabirayo waayahaasi ay isla soo mareen sidoo kale waxaan idii hayaa aynu ku wada caweyn doonaa barnaamijkuna waa caweyska washington xubinta al abuurka iyo heesaaga way noo soo socotaa ee markana aynu wada dhegaysanno codka maxamed warsame khasaali iyo weliba xaliima khaliif mugow
baqaysaa dhammaadiis ugadhe dhirtu waxay la oydaa dhuxushaan magaabshe dhulku wuxuu laqaysaa dhammaadiis ugato dhirtu waxay la oydaa dhuxushaan magaabshe wadhamay qadharhkii waa inaad dhadhamisaa wadhamay qadharhkii waa inaad dhadhamisaa cawadhaantiyo sow cawadhaantiyo sow filan maysid sow filan maysid sow filan
aynu intaasi kaga soo gudubna heestaasi ay sida wada jirka codkooda inagu soo gaadhsiinayeen maxamed warsame khasaali iyo weliba xaliima khaliif mugool islamarkaana aynu barnaamijka caweyska washington hore ugu sii soconno markana kusoo dhowaada xubintii alabuurka iyo heesaagoo caawa aad ku maqli doontaan qiso jacayl oo dhex maraysa wiiliya gabadh gayaana iyo weliba suugaana lagu cabirayo waayaha si dhexdooda yaalla oo laga curiyey waxaanan soo dhoweyn doonaa khadar geedi oo ah hal abuur ku nool dalkan maraykanka oo qisadan isagu barnaamijka caweyska la wadaagay cabdixakiimo had iyo jeer dhalinyarada dhallinyarada waayo badan baa ka dhex dhaca waayahaana kolba sidii loo maareeyo ayay saameyntoodu noqotaa waan garta inan iyo inan isjecel oo inantu jaamacad dhigato oo ay shaqayso oo nolosheedu ay dhisan tahay ayay inan isjeclaadeen inankaasi inantii dee in ay mustaqbal wada yeelanayaan oo nolosha wada qaadanayaan buu laysku og yahay laakiin ka dhab maaha isaga haye lug baa u laaban lug baa u laaban haye
dabeedna wuu cabdixakiimo wuu maaweelinayaa kolba beentu way isa soo gabaysaa inantu haddana kama tegayso wuxuu odhanayaa meel baan qabtay oo state kaba waan ka maqanayo hadaa hadduu doono wuxuu odhanayaa cabdisabab baan joogaa inuu magaalada joogay inuu magaalada joogay soo ogaanaysaa war maxay sidana ku dhacday bay odhanaysaa wuxuunbu kolba afgobaati buu sheegaya haye wuu maaweelinaya wuu maaweelinaya waan garta markii dambe waxay ogaanaysaa isagii oo hawshile waynu dhag baynu ka dhigaynaa inuu inan kalena la iyadana sheeko kula jiro guur haye inantii bay dabeedna u tegay ayay doonaysaa telefoonkeeday soo helaysaa ninkaa ma taqaanaa waa qofku wuxuu ku dadaalo waa gaadhayaa moogtaha aada iyo aad inantii kale ay isu imanayaan waxay odhanayaan dee anigana caynkaaso halkaasaa hawle noo maraysa haye waa iswaraysanayaan way iswaraysanaya adigana waa fukan haye dee bal xumayn mayne inantii markaa hore ee qisada ka sheekaynaysaa odhanaysa xumayn mayne bal u yeedho sidaan adiga uu kugu madax banaanaado inoogu yeedho aynu nidhaahno laba gardaaqa iska daayay haye wuu iman wuu imanaya cabdixakiimowo dabeedna shoog baa ku dhacaya moogta markuu arka labadoodii wada jooga wada jooga haa haye waa dhib ma jirtee bay inantii odhanaysaa hore ee meel waxu u yaaleen de haddii aad sidan jeclaatay anigana dee waktiga ha iga lumin adna ha is dhibine inantanna ha dhibine haye inantan u go-o hawsheeda oo inantan dee maaragtay ayaan kugu ogahay marka waa inantii hore labada hore mise waa tii dambe waa waa inantan qisadani ku socoto inantii hore ah waan garta sidii baa lagu kala tegayaa haddana cid buu usoo dirayaayo waa geedismaris iyo shabeelnaagood haye
xasan sheekh muumeyidhi haye wuxuu akri wuxuu akriyaba haddana wuu kusoo noqonayaayo waynu wadaynaabay haddana hawshii odhanaysa
haye dee iyadana mustaqbalkeedii waxbaa iska bedelaya way fikiraysaa dhibaato reerkiibaa ku ogaanaya maad hawshan ka baxdid maad ka daysid markii dambe dee inantii oo dhaawac weynay nolosheedii gaadhay ayaa ka guuraysa cabdixakiimow magaaladiiyo magaalo kale iyaduna mala hargeysay ba ahayd halkay usoo guuraysay haye een dhibaatada iyo adayga iyo hawsha ay la kulantay iyo ninkaasi siduu yeelay ayaa dabeedna inay soo bandhigto ay ku nafisto ay noqoto oo ay ka hadasho ay sheekadii ka sheekayso oy ka sheekayso sheekadii walaalhaa waan gartay markaasaan tiri mala ereye in laga sameeyo ayay ku habboon tahay waan gartay marka magacoo kale jacayl doqon kuu galay macnaha waxaad ka wadaa un ninkaa farsamo xumadiisa labada dumara maxaan ku dhaha labada Ah.
ballanka adag la galay ninkaasi haa todhaala la-aanta uu hablaha dee ku sameeyey weliba inanta hawsheeda uu ku horreeyey Mhm, mhm. waagaag dabeedna walaal heesta markaa waxay odhanaysaa haye
jacayl duqun ku galaa nasiib darana bulshooy isagoo duudsi igu fulay oo weliba ii daran ayaa naftayduna doonaysaa duruufuhu igu badnaa rabbaan deeqdii sugaaya ayaamuhu ii dara ayaamu ii darna haye dumarka waa loo tudhaaye damiirkii raganimiyo dulqaadkii gobanimiyo ka madhana deeqihii markaan doonuu markaan doonuu yidhaa Mhm.
idaannaa kuma rabe
suu doonu yeelaa mar Mhm.
ha markaan daalaan idhaa malaa miiq looma darin dadnimadiiyo qiimihii haye way isla hadlaysaayo markay aragto Mhm.
ayay tidhaa talow miyaan dadnimadii iyo sharafkii ninkan waxbaba laga siin iyadiiba wax isweydiinaysaa ha jacaylka waayaha iska watee waa halkii heestii khadra daahire mar waxaan idhahdaa Ah.
balaya ma sii dhowr marna waxaan idhahdaa abidkaaba ha u jabin ha aada iyo aad haye marka waxay tidhi u dabco waa sida walaasha ismu odhan door quroo anigoo dalanbaabiyo dihaal iyo baahi qaba haye dawayse dawayse naftaan lahaa dhambaal ii soo diriyo doogtii igu kici haddana waa kanaan daynayne kolba soo noqonaya mana tegayo haddana ma haddana ma hagaagayo waxna ma dhaqaajinayo ha Mhm.
taa waxay sheegtay halka wax ka siiyin bay sheegtay moogta waan garta ilaan dumar baan ahoo jacayl baa ii dabreey ismoodadu igu dirqiday Mhm.
warmii warmii iga yara dabco halbowlo halbowlaha dhiigga daadshiyo haye wadnuu dib u wad, wad, wadnuhu dib u yara lagnaa waa laga kala degayaa markuu yidhaahdo hawsha waynu dhammaynaynaa wax walba dhag dhag baynu ka dhigaynaa moogta haye way yar qaboobaysaa marka way yar qaboobaysaa waan garta naruuraba daa haddana waa kaa ninkii odayga ahaa haddana bartiisii naruuro iyo wanaag iyo u- markay sababa haddana wuu ka wuu ka markay soo tegayaa.
yara markay soo yara ladnaataba haddana halkiisiibuu ka miisayaa ay istiraahdo waxbaa iyo mustaqbal iyo nolol iyo malaa wuu isa soo canaanta ay istirahdaba Mhm.
halkii haa na- naruuraba daa haddanaba Mhm.
waxbuu ila dabacsanaayay halkiisii dib uga mis dib uga miis haye haa duruufuhu ugu badnaa ayaamuhu ii daraa allaan deeqdii sugaayay halkaasay ayay ku gabogaboobaysaa sidaa kale inantaa ku dhacdayna aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay khadar geedi oo alabool ku noola gobolka ohaayo ee dalka maraykanka oo sheekadaasi weliba heestaasi ka dhalatay inala wadaagayey bal markana ayn dhegaysanno codka fanaanada sahradowo
jacaylku saansada iyo hayawsa fududaa sugashada dhibayse
guud ahaana dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkana tan iyo kulantin dambana waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
soo kaaleysiga oo dhan soo kaaleysiga oo dhan waxaan sugi mehelaya mehelaya sabalacad ku dhoodee waxaan sugi mehelaya mehelaya
aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo nala socodsiinayey barnaamijka caweyska washington